dad wada aftahama oo abwaana leh oo isima leh oo nooc walba oo shiikhiya leh ayaa iga horreeyay caawdhan hadlaayay marka aftahamadii waaba la laystay marka waan ducaysanayaaye si aan bal aan u odhan karayo wax dadka qanciya rabbi sharax rabbi ishrax lii satrii wayasir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qowlii waa ducadii uu ku ducaystay nebi muuse markii nebinimada ilaahay usoo dejiyey marka taasaan ku ducaysanayaa inaan wixii aan niyadeyda ku jiro ama aan rabo inaan idhaahdo inaan si la garan karo u sheego marka u horeeya waxaan soo dhoweynayaa marti martida ka soo qayb gashay xafladdaana soo ajiibtay lagu maamuusayo labiyo toban guuradii dhalashadii dowladda puntland waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha wakiilada iyo ku-xigeenadiisa xubnaha golayaasha dowladda puntland isimada marti sharafta inala joogta oo inala degan oo ay ka mid yihiin qunsuliyadda dowladda ethoobiya oo halkaa inla joogta caawa culamaadudiinta ganacsatada waxgaradka ururada bulshada rag iyo dumarba ciidamada qalabka sida iyo dadweynaha reer puntland oo i maqlaaya ama hadda caawa goobtan jooga waddanka gudihiisa dibaddiisa meel kasta ha joogeen waxaan mahad weyn usoo jeedinayaa guddiga qabanqaabada oo ay caasho geelle ka madaxdahayd sida wanaagsan ay usoo asteeyeen qabashada xuska sanadka labaiyo tobnaad ee dhalashadii dowladda puntland wasiir gaashaanna uu ka mid ahaa oo halakan caawa ka jeediyey waddadii ay soo mareen iyo sidai ay wax usoo qabteen aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa guddiga waxaan kaloo mahad celinayaa mahad ballaaran usoo u celinayaa oo kalkiiyo laabta ka soo go'day ciidamada amniga oo dowladda puntland dhallinyarada halkaa wada taagan oo heeganka ah oo aynu iyaga dartood caawa si nabada ugu fadhino goobtan iyo goobo badan oo dalka ka mid ah waxay ku ammaanan yihiin halganka ay ugu jiraan inay sugaan nabadda dadkooda iyo dalkooda waxay ku ammaanan yihiin iyagoo aan nasan inay caawa iyo maanta iyo maalin walba ay meel walba taagan yihiin waxay ku ammaanan yihiin inay hor fadhiyaan cadowga ku soo duulay dalkan inuu burburiyo oo ammaankiisii xasilloonidiisa wax yeelo oo bannaan qorrax aan geed lahayn oon har lahayn oo meel lagu qubaystiyo muqsulo lahayn ay maanta caawa ku hor fadhiyaan cadowga oo ay sugayaan nabadda dalkooda iyo dadkooda ilaahay ajir ha ka siiyo khayr ha ka siiyo innagana waxay ina ka mudan yihiin allaha ina garansiiyo intaa ka bacdi walaalayaal waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta xuskaan halakan aynu ku xusayno labiyo toban guuradii puntland taariikhdeedan wax badan laga sheekeeyey aan ka xusuusanno wax yar puntland waxay dhalatay markii siddeed sano dadaal loogu jiray dowladda soomaaliyeed oo dhexe ay dhalato ay imaan weyday si caqli gal ah oo maskaxi ku dheelan tahay ilaahay waafajiyey dadka reer puntland inay go'aansadaan inay dowlad iyagu ay leeyihiin dhistaan oo ay ku sugaan dowlad soomaaliyeed oo dhexe oo ay kaga qayb qaataan qaab dhismeedka dastuurigeenna ku qoran oo aynu ku dhawaaqnay oo ah dowlad federaaleh inaan ka mid noqonno axdi qaranka dowladda federaalka ku-meelgaarka ah oo lagu dhammaystiray labadii kun iyo afartii magaalada nairobina uu ku dhisan yahay qaab dhismeedkaas ah dadku inuu ayaysa ka tashado oo hoos laga soo dhiso intii burburku dhacay weligeed maskaxda waa lagu hayey waxaa ugu horreeyey shirkii lagu qabtay jibuuti kii oo anigu aan ka mid ahaa dadkii ka qayb galay oo dibadda anoo ku nool waxaa ku qorayd ismaamul goboleed in la sameeyo si aan loogu noqon dowladdii dhexe oo xukunkeedu gacan keliya ku urursanaa awoodda dhaqaale iyo maamul iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo bulshadana ay hal magaalo wada ahaayeen oo markii gacantii maamulkii gacanta ku hayay markaa iyo magaaladii mar ay isla dhaceen oo magaaladii burburtay dadkii soomaaliyeed madcilla ay soo taagay oy sumiciirsato dhacday haddii siyaasadaha caalamka lagaga dhaqmo hadda oo ah xukunka in la baahiyo awoodaha la qaybiyo waddanka laysu camiro oo meel walba la ysu dheelitiro wixii soomaalida ku dhacay ma dhaceen haddii xamar ay dhacday oo gacan ay ku dhacday jabhado iyo waxaan wax kala garanayn dadku waxay u kala yaaci lahaayeen meelaha kaloo camiran markaasna xamar lama tabeen sida ay markaas u camirayd dhib baa markaas ay u dhici lahayd in dhib loo dhiso laakiin markii iyadii burburtay dowladdiina ay burburtay waxay noqdeen reero tiro arya lahaayoo tiradii laga dhacay oo labay ratiyo ay raranayeen oo markaas saabri soo taagay noqoto soomaalida ilaahayna kuma cesho nidaamka noocaasa mar dambe innaguna waynu ka tashano waxaa mahad weyn leh dadkii reer puntland oo fikrigaas wax ku oolkaa oo dhacgalkaa keenay oo dabadeedna hirgeliyey oo bilowgiisii ahaa shirkii wadatashiga oo lagu qabtay magaalada garoowe shan iyo labaatankii february kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideedii dhammaadayna shantii march oo lagu go-aan gaaray in la dhiso dowladdaas dadkii badnaayoo firigaa lahaa ama hirgeliya baan ka mid ahaa waxyaalaha markii nafteyda aan dib u fiirsho aan aad iyo aad maqsuud uga noqdo bay ka mid tahay oo qofka noloshiisa soo mara aan raalli ka noqday inay tale ilaahayna waafajiyey ahay waxaa taas ka faa'iidaystay dadka reer puntland keliya maaha iyo kuwii waag hore ku dhashay oo dhulkaas koonfureed u guuray oo soo noqday waxaa kaloo ka faa'idaystay dad badan oo soomaaliyeed oo aan weligood arag oo maqal xataa aan qaarkood ku maqal annagu waxaan u naqiinay degaankan oo anigu markaan shaqaalaha noqday anoo xamar ka bilaabay shaqo dib laygu soo bedelay waxaan ugu imiyow dadku u yaqaanin gaari waa meel dowladdu iska nacday oo aan la imaan waan garanayaa allah u naxariistee madaxweyne cabdirashiid cali sharmaarke qardhaan ka shaqaynayey markii sanadkii la dilay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo lixdii bishii oktoobar markuu yimi waa magaaladii laga doortay madaxweynenimada ku gaaray in lagu soo dhoweeyey maxaa ku keenay gaari waa yacni meel dowladdu ayaan weligood tegin calaamadaheediina way ka muuqdeen oo wax kaabaha oo dhaqaale lagama samayn aan ahayn waddadan garoowe iyo boosaaso oo mashaariicdii ay ku deeqeen dowladda talyaaniga iyadoo aan dhammaystirayn ay dowladdii dhacday waxaan ahayn lagama hirgelin waxaan xusuusnahay in dadka halkaa degani ay ahaayeen dad la cadaadinayo oo xukunkii dowladdii milatariga ahayd oo cadaadinayo horumarna aan u oggolayn ilaa ugu dambayntii markii naftu kasii baxaysay ay intaas xusuusteen inay xaq u lahayd dadka soomaaliya oo usoo barakacay oo ka mid ah dadka koonfur ka yimi kuwa nala soo qaxay iyo kuwa dib ka yimi intaba waa lagu soo dhoweeyey soomaalinima raalli baana laga ah hase yeeshee markii lasoo batay oo shaqaaqadan koonfur ka socotaa ay hadba dhinac u dilaacaysay markii u dambeeyey ay soo afbaxday soo ifbaxday kooxdan xag jirkaah oo magaca la baxday shabaab shabaab maaha shayaadiin weeye shabaab waxaa ahaa somali youth league dhallinyaradii saddex iyo tobanka ahaa ay hoggaaminayeen oo soomaaliya xorriyadda u horseeday kuwaasa ahaa dhallinyaro ahaa kuwaanu dhallinyaro maaha waa shayaadiin cirka laga soo tuuray shisheeya ku adeeganayo remote control lagu hogaaminayo loo soo diray dalkan inay baabi'iyaan adduunyadoo dhan dhan nabadgelye la-aan ka abaabulaan gaar ahaan middle east bariga dhexe oo haddeer ay gacan kulul ku hayaan iyo soomaaliya oo ay rabaan inay la wareegaan gebi ahaanteedaba iyagooaan maamul rabin iyo kala dambayn midna laakiin dhibaato u rogaya dabeedna ku fida geeska africa oo dhan iyo badda cas iyo dowladaha ku hareeraysan intaba waxaynu xusuusannahay in bishaan lasoo dhaafay kow iyo tobankeedii meeshii keliya ahayd oo viisa la-aan ay dadka soomaaliya intay ku tagaan ay deganaayeen oo ganacsi ku samaysteen waddamada deriska oo dhan maanta waa leeyihiin laakiin ogaandho waayadan dambe si gaar ah yanoon xuduud aynaan lahayn oo dadkeennu is-aqoon si gaara u soo dhoweeyey ninka madaxda ka ah madaxweynaha ka ahina aan si gaara u xusuusnahay shirarkii soomaaliya dib heshiisinta loogu sameeyey mid kasta inuu imaanayey waxaan xusuusnahay kii bishii julaay kun iyo sagaal boqol iyo kob iyo sagaashankii jabuuti uu yimi waxaan xusuusnahay inuu yimi kii eldoreed oo kenya afar iyo tobankii octoober markii la furaayay madaxweynayaashii yimiinu ku ahaa in qaraxyo loo dhoofiyey oo halkaa la geeyey kuwa ka horreeyana dowladaha dariskaa la geeyey oo lagu laayey dad madax ah iyo dhibaato loo geystay meel kasta dowlada aan qaraarkaa dhadhamin geeska africa ha lagu kala horreeyo ma jirto etoobiyay ka dhacdaa cabdilmajiid baan garanayaa in lagu dilay ee lagu toogtay oo dirqi kaga kacay oo markaa wasiirkii kilika shanaad oo soomaalidu etoobiya ahaa magaalada addis ababa nairobi baynu garanaynaa kuwii qarxiyey xafiiskii safaaraddii maraykanka iyo daar isalaam labadaba ninkii wax ka qarxiyeyna waa ninkii lagu dilay marka dhawaamu ayuu ahaa raggii lagu eedaynayey oo ka mid ahaa dabadeedna soomaaliya u soo dhoofiyey aasaasay shaydaankan la magac bahay al-shabaab oo hadda dhibta ku haya soomaaliya oo dhan inteeda kale waxaa xusid mudan soo dhowaynta dadkii soomaaliyeedu halkan la dejiyey inay ku soo dhex dhuumanayeen dadkaas shaqaaqada wada oo koonfur laga soo diray qaarkood waxay ahayn kuwa badda isku tuura oo halkan laga sheegay filimka lagu soo bandhigay aad iyo aad baan uga mahad celinayaa shabakadda ee diyaar garaysay s b c iyo inanka wanaagsan faysal oo isagu noqday editarka isku soo dabaraday barnaamijkaas aad iyo aad baan uga mahad celinaya ma jecli inaan wax badan ka sheeg sheego horumarkii intaasaa ku filaydii ragga kale waxay sheegeen qodobo aan ay ilaaween waan xusuusin doonaa hadhow ay ka mid tahay isbitaalka boosaaso oo gacanta lagu hayo iyo waddada calaamadaha loo dhigay oo boosaaso ilaa gaalkacayo ilaa laascanon in la geeyey baan malaynayaa taasna waa xusuusin doonaa inuu hadhow dhammaystirkaa ku daro iyo musawirada inta ka maqnaan laakiin waa dukumenti cajaa'ibah oo aan rajaynayno in xafiisyada rikoor ahaan coobi loo dhigo aad iyo aad baan uga mahad celinaya dadaalka uu sameeyey wadaninimada sidoo kale dhallinyarada halkaan taagan oo iyaguna ku howlan warbaahinta oo mar kasta waxa ka dhaca dalka dadweynaha gaarsiinaya nooc kastaba ha ahaadeene inkastoo uu ka maqan yahay tababar badan oo ay u baahan yihiin in loo sameeyo annaguna aanaan weli gaarin inaanu heerkaas dhammaystirkaa gaarsiino oo ah maxaa la sheegi karaa iyo maxaan la sheegi karin kaas gooni baan uga wada hadli karaa waxa weeye dadku inuu warku gaaro waa la rabaa laakiin wararka qaarkood eebrobagandada ay ku shubtaan dadka iyagoo shaqaaqada wada oo isku qarinaya diinta islaamka in la baahiyo ma istaahilaan in la baahiyo maxaa yeelay intay waxbiiyaan bay cid kale masabidaan waxay yidhahdaan halkaasaa loo malaynayaa waxaa loo malaynayaa aana qabiil waxaa loo malaynayaa laba reer baa isdilay waxaa isdilaaya waa la isku diray waxaa looga jeedaa inaan horumar la gaarin horumarkaas puntland ay ku tallaabsatay oo tirada badan oo ka mid ay tahay siiba adkaynta dhaqaalaha arrimaha bulshada dhisidda ciidamada xiriirka caalamiga horumarintiisa iyo mar kasta la dagaalanka burcadbadeedda oo aad ogtihiin dhibaatada ay ku hayaan dadkeenna oo aada uga badan tan ay ku hayaan adduun weynaha intiisa kale maxaa yeelay adduun weynaha ciqaab bay ku soo rogeen dad masaakiinah oo musaafiriin oo waddooyinkaa maraya badda lacagna waa ka qaataan madax furashaah ciqaab adduunka ay ugu soo horumariyeen waa ku sameeyaan laakiin innaga waxay inoo ka tageen dhaxal xun oo mujtamaceenni xulay oo ah dhaqankeenni ay beddeleen khamro iyo daraagis iyo cudurro faafa oo qof kastoo qaba oo meel kasta jira intuu halkaa isugu yihiin fusuqaa intaa la wadaagay la qaadsiiyey dadkii nadiifka ahaa oo aan caafimaadka qabay iyo gabdhihii iyo wiilashii intaba iyo la dagaalanka tahriibta iyo horumarinta iyo uheelanaanta in wadanka laga horumariyo laga hirgeliyo mashaariic horumareed waxqabadkaas oo aanan tafaasiisha koobayn hase yeeshee meelahaas ku jira iyo waxaan higsanayno waxaa xasad u noqday dad nacsan in wax la qabto in la arko in meel maamul ka dhismay in horumar laga gaari karo in soomaalida kale ku dayato iyana maamul la dhisato dabadeedna ay dowladdii dhexe oo federaalka asaga ku hirgasho dad diidan oo ah kuwa hadda aan sheegayo ayaa cadow u noqday cadowgaas nimadaa loo noqdayna waxay keentay waxaana lagu qiyaasi karaa maahmaahdatan xasadka ah oo soomaalidu ay qofka xasadkaa ku tilmaantay oo ah walaalka xaragadana kuma quuro xumaantana waa kugu caaya haddii maanta wax xumaadaan waad aragteen ama qof la dilo brobaganda meel walba lala fadhiista waxa la yihahda ammaan kuma sugna kanaa la yeelay keeraa la yeelay kanaa samaysmay haddii wax wanaagsan la sameeyona waxaa la leeyahay waxaa wanaagsan yuu sii socon ha laga hortago waad ogtihiin horumar waxaa u asala nabadgelyada waxaa ku xiga midnimada waxaa ku xiga waxa xun oo la yska dhaafo oo waxa wanaagsan la adkaysto oo la ysku daydo oo qofka wanaagsan noqdo qofka lagu daydo maaha qofka xun kuwa qayilaaya oo fadhi kudirirada ah oon waxba aan qabsanayn oo habeenkii maalintiina qayilaaya gelinka horena ee hurda gelinkan dambena baryo qaad raadinaya habeenkii oo dhan soo jeeda maalintiina aan shaqo tegayn waxna aan kororsanin waxna baranayn laguma daydo waxaa lagu dayanayaa kuwa wanaagsan oo iskuullada aadaya wax baranaya ama shaqaysanaya ama ciidamada gelaya oo qalabka qaadaya oo dalkooda iyo dadkooda daafacaya kuwaasaa ku dayasho mudan kuwaa ha lagu daydo bartilmaameedka la tilmaansaday ee xubnaha golaha golayaasha dowladda saraakiisha ciidamada amniga iyo shacab badan oo waxtar ulah u leh dalka dilalka qorshaysan oo lala beegsaday oo soo jiitamayey ilaa labadii kun iyo siddeedkii intaan dowladda hadda anugu aan hoggaaminayo la dooran soo hogaa soo soo socday waxaa loola jeedaa oo qaswadayaashu ula jeedaan in dadka la bajiyo ay argagaxaan ay isweydiiyaan meeshaan ma lagu noolaan karaa mise waa mise waa lasii mise waa laga tagaa oo dad badni intay shandadooda xirxirtaan isaga guuraan hantidoodana ay kala guuraan camiraanshaha dalkuna halkaa isku taago dad badanina ay ku dhici kari waayaan inay qofka wax dilaaya ama wax bixinaya inay sheegaan ay ku dhici kari waayaan dabadeedna au dhaco argagax weyn oo ah mid baqdin guud sababa oo markaa dadku ays yidhaahdo war waxaanu intaynan layn lahayn aan iskaba raacno meesha looga jeedaa waa halkaa wax kale ogama jeedaan waxaan inii sheegayaa anigu haddii aan hoggaamiyihii ahay loo doorto dadkaa inuu hoggaamiyo inaanan u joojinayn shacabkuna aan ogahay inuu igula socdo inaanan dhabarka u godayn cid argagixisnimo dalkan ku qabsata midna inaanoo gudnayn taas waxaa i isaaray mas-uuliyadda lay doortay oo dadka reer puntland ii doorteen oo hogaaminimi hogaanimi hogaan hogaaminimeeyo iyo tan iga saaran soomaaliya oo dhan inteeda kale waxaan caawa idiin caddaynayaa inaan la dagaalamayno argagixisada ku been abuuranaysa diinta islaamka xadiis nabawiyah baa wuxuu leeyahay almuslimu man sallama annaasu min yadihi wa lisaanihi qofka muslimka ahay waa qofka dadku ka nabad galo gacantiisa iyo afkiisaba oo kuwaan hadda marka diinta islaamka ku gabanaya oo ku been abuuranaya ma laga nabadgalay oo gacantoodii iyo afkoodii ma laga nabadgalay waa been marka maxay yihiin shayaadiin weeye waa beenlowyaal waa dhigicabyaal waa dad qalatu xadiid kale oo saxiixa oo nabowiya wuxuu odhanayaa kullu lmuslimi cala almuslimi xaaraam damuhu wa maaluhu wa cirduhu qof kasta oo muslima waxaa ka xaaraama inuu qof kale dhiiggiisa iyo xoolihiisa iyo sharaftiisa wax yeelo ma yeelaan iyagu intii ilaahay xaaraantinimeeyey nebigeenni suubanaan ka soo gaaro kaga dayannay sidii halkaa daaya shiikhuna ka akhrihayay bay samaynayaan marka maxaynu ku sifayn karraa waxaynu ku sifayn karraa inay yihiin shaydaan la soo diray oo dibadda laga hagaayo oo cid wadata aynaan garanayn iyagoo sidaas samaynaya misna waxay ku andacoonayan waxaan nahay shareecad baan hirgelinaynaa shareecaddu inay qabata waa ka been sheegteen xagee bay ku taallaa oo shareecadda kaga taallaa iyo diinta islaamka in carruur dumar waayeel iyo birimageydo qarax iyo bumbooyin lala beegsado xagee bay ku taallaa in mujtamac meel ku yimi oo farxad u yimi carruurtoodii lix sano labiyo toban sano lix sano jaamacada iyo labiyo toban sano dugsiya siddeed iyo toban sano wax baranaysay farxad ay u yimaadeen inay shahaadooyinkoodii ku qaataan iyo macallimiintoodii iyo waalidkoodii iyo asxaabtoodii iyo carruurtii kaloo walaalahooda ahaa hal mara la wada qarxiyo iyaga iyo wasiiradoodii iyo macallimiinta xaggee bay ku taallaa adduunka meelay ku taalla ma jirto diin ay diin sheegtayna ma jirto diin maaha iska ilaasha meeshii haddaaya uu ka hadlayey garaa cabdullaahi cali ciid wiilasha dhallinyaradaa la hadlaayey waxa weeye innagu way iska hurudnay waxaa la taargadgareeyey carruurteennii ubadkeennii macallimiin baa laysugu sheegay de macallinku muxuu yahay macallin wax dhigaya miyaa mise waa macallin madaxa habaabinaya carruurta yararka ah oo madaxooda caanshida cad yahay xumaan ku qoraaya macallin maaha waa habaabiye carruurtaada aad u geysatay aadan waru hayn waxaan idiin sheegayaa qise haddana soo martay wax badan aan ognahay ba idinaan ogeyn ilma yaroo kooyo toban jirah ayaa boosaaso isagoo cararaya wuxuu tegay kontaroolka boosaaso wuxuu yidhi baabuur igu dara waxaan aadayaa hooyadayda xamar jirtay biliiskii waa qabteen ilmihii waa waraysteen waxaa la ogaaday dugsi aabbihi geeyey in lagu baraayay dadka in la laayo ummadda la habaabiyo oo lagu baraaya bistooladaha sida loo furfuro sida dadka loogu dhufto dad madaxa oo soomaaliyeed sawir hodood ku jiraan oo madaxa laga toonayo lagu tababaraayo la nabcaysiinayo maamul iyo xukuumad iyo ciidanka amnigaba intaba lagu sheegaayo wax diinta ka baxay iyaga keliyana ay muslimisa iyo wax ugu sheegaan ilmaha yarkaa koo iyo toban jirka ahay markuu gartay waxaas inay qalad yihiin aabbihi u sheegay hooyadiis ma joogin ayuu odaygii ka garaysan waaya wuxuu yidhi war qur-aankaad diidaysaa ku noqo meesha markuu boqol jeer ku celiyey oo wiilkii yarka ahaa caqli buu lahaa ou diiday ayaa markii dambe wuxuu garowsaday oo gartay caqligiisu siiyey inuu isu dhiibo ciidamada amniga si u magan galo oo uga badbaado halkaa ma malayn kartaan intiina halka joogto oo waalidkaah imisaa ilmihiisii meeshaasoo kala geeyey ama haddeer ay ku yaaleen magaalooyinka waaweyn oo carruurtooda dad madaxa ka beddelaya oo habaabinaya oo iyaga ka horkeenaya oo caasi bili ku noqonaya oo isqarxinaya ama dalkooda rogaaya ay u dhigayaan wax idinaan ka warhayn ma malayn kartaan waxaan idinku waaninayaa haddaad tihiin dadka reer puntland dhammaantiinba ama soomaaliya oo dhanba ilmihiina meeshaa geynaysaan ka fiirsada iyo cidda wax u dhigaysa waxbaa la barayaa mise waa la habaabinayaa ma waxaynu beeraynaa dadkeenna yaryaraay oo dhanba waxaan ka dhigaynaa cadow dadkeenna iyo dalkeenna u ah war waxaa loo dhigaayo hubiya qur-aan waa la dhigan jiray macallimiin waynu arki jiray innagoo dhan waa dhigannay anugu ka mid baan ahaa dadkii dhigtay weligaya wax xun oo dalka ku xunna looma sheegin mana ogeyn in la sheegayo mana soo rogayn mana malaynin laakiin hadda waa dhacday garow waa lagu qabtay xalay kuwa qol la galay gudcura carruur yar yar markii dugsigii ay ka yimaadeen oo wax gooniya loo sheegaayo kii u sheegaayey baa la qabtay carruurtiina waa la waraystay garow gudiisa ka dhacday dadka noocaasa oo shayaadiinta ahi way soo socsocdeenoo waa la arkayay dadka ka fongoran beryihii hore xataa waxaan xusuusannahay gabaygii cismaan yuusuf kenediid ninkii caanka ahaa ee waddaniga ahaa shiikhana ahaa gabayaagan ahaa oo ka yaabay kuwa diinta ku shaqaysta oo muran miirana oo aan waxba kala aqoon oo kitaab gaaba oo culimmada waaweyn sheekh cabdulqaadir sheekh cabdulqaadir oo kale la murmaaya oo aan bihil la ka aqoon markuu arkay buu gabaygaan tiri masalo gaabka iyo ways hayaan kii mufti ahaaye hadba kii dhowr mas'alo soo bartaan maana loo heline ardadaa majaajilo la gelin macallinkoodiiya hadba xaal muraad lagu wataa layna maqashiine ma kasta iyo intii maan yar bay madax wareerseene waa carruurta haddaa idiin sheegaayo waana waxaan minhaajka iyo tuxfaha meelna kaga oolin dadka ay ku shubtaan islaamaha ka mid ah aan aad qur-aanka iyo u baran markii hore oo waagii hore gabdhaha iskuulka lama geyn jiro meelaha ay qabsadeenna addoonsiga iyagay ku bilaabaan oo ugu horreeya xorriyaddoodii bay u diidaan inay carruurtooda u soo adeegaan bay u diidaan guryahay xabis kaga dhigaan way gumaystaan waxaan kaloo inii xusuusinayaa cali jaamac haabiil oo ahaa isana gabayaa caana oo jiray qarnigii lasoo dhaafay isana bilowgiisii jiray nin ahaa nin reer berbere ah oo markaa qolo yaagaa iyaduna kacday oo dhinacna muwaadiniinka ahaayoo la diriri jiray isticmaalkii afrika soo gelaayey dhinacna umuladooxka ahaa oo isugu jiray buu wuxuu ku yidhi muslimnimo qof aan kugu dhaqayn mu'mino khaasa ciddii ciddii maxasta kuu dhowrto oo aad magansataa dhaama ciddii baa anigu u maqlay waxaa inii sheegayaa oo kale xadiid kale oo nabowi ah anigu waa inii sheegay laftigayga culimmadan ka mid ah calaamatu lmunaafiqi talaata munaafaqa calaamadiisu waa saddex idaa xadatha kadaba hadduu sheekaynayo been buu sheegaya wa idaa utimina khaana haddii wax loo dhiibtona waa kaa xadayaayo ammaano ma galo wa idaa khasama fajara hadduu doodayona kuma adkaystee baqdin baa ku jidho oo ma sii adkaysan karo waxaa daliil waa kuwaas waa xadiid saxiixa oo kuwaas ku sifoobay cali dheere ninka sheegta afhayeenka al-shabaab al-shayaadiin iyo aatom oo wakiil uga ah gobolka bari buurta galgala mahalanba daliil baa ini siinaya subaxnimadii lix iyo labaatanka bishii lasoo dhaafay julaay kooxda argagixisada ah ee buurta galgala ku haysata caloosho u shaqaystayaal ku xidhan argagixisada caalamigaah oo ka kala yimi waddanka dibaddiisa iyo gobollada koonfureed oo ay baabi'iyeen waxay soo aree soo weerareen ciidanka ammaanka puntland oo fadhiyey karin boosaaso oo waddada ilaalinayay ka ilaalinayay argixisadaas isla habeennimadii maalintaa dagaalku dhacay oo laga xoog roonaaday oo la jebiyey oo dhaawac iyo dhimasho badan loo geystay oo lagu celiyey buurtii la dhaafiyey meelihii awal ay fadhiyeen oo u sokeeyey habeennimadeedii wuxuu aatom ka hadlay internetka jatogga ee loo yaqaan baltog waa rikoorgaraysan yahay hadalkiisu wuxuu sheegtay inuu laayay dadkii birimageydada ahaa oo lagu laayay puntland ilaa labadii kun iyo siddeeddii la laynaayay inuu laayo buu sheegtay hadalla xunxun oo kalena waa kusii daray oo aada u fool xun oo anugu hadda aanan sheegi karayn oo saqajaannimo ah wuxuu qiray sidii horeba loogu ogaa inuu yahay al-shabaab dhegahaygaan ku dhegaystay waa la rikoorgareeyey waana yaallaa dowladdaa haysa wuxuu yidhi naxnu min ashabaab washabaabu mina annagu shabaab baanu ka mid nahay shabaabna annagu naga mid yahay voice of america sheeg waxaan leeyahay voice of america ma sheegin wuxuu wuxuu ka sheegay baltog sagaal iyo labaatankii bisha ayaa cali dheere oo afhayeen u ahaa isagana uu yahay ninka dira oo koonfur u fadhiya oo u soo dira dadka calooshu shaqaystayaasha ah ajnebi iyo soomaali koonfureed mid intaba ha ahaadeen wuxuu afka u geliye u laqimay inuusan sheegan al-shabaab ee ka noqdo oo uu yidhaahdo waxaan ahay nin beel ka tirsan oo beeshiisa ka daafacaya beelo kale kusoo weeraraya saasuu u bedeshay waxaa kaloo hadalka u laqimayay nin voice of america ka shaqeeya oo waxaan la yidhaahdo leading question is weydiinayay oo magaciisa la yidhaahdo cali xaraare ayaa u laqimayay haddii ogaada idaacadaha caalamiga ah oo dowladaha waaban ku jira dadka ku jira qaarkood ma aha dad nadiifa ama qabyaalad baa dishay oo waa dad jiran oo madaxa iyo calooshaba ka jiran iyo wadnaha ama waa dad al-shabaaba laftigoodu isagoo ay ka dhadhamayso inuu u laqimaayo beentaas cali cali dheere yidhi ayuu wuxuu sheegay inuu beel daafacayo oo ka daafacayo dad dowlado iyo maamullo ka qabsanaya meesha oo puntland maamulkeeda dalka o dhan iyadaa madaxkaa iyadaan loo doortay beel walbana waa ku jirtaaye ma meel bay gooni u qabsanaysaa dalkao dhan bayba degan tahay oo haysaayoo meel walba ka talisaayo madax ay geysayo taa laftigeeda uu joogaa madax joogtaa dowladda ka tirsan oo ciidamada ah oo dhiiyacabkaas uu ku laayay kuwa isaga ay dadisu xigaan oo qaraaba yihiin oo ku laayay isagoo adeegsanaya caloosha u shaqaystayaasha dibadda ka yimi iyo koonfurta ka tala qaadanaya mana aha nin isagoo ikhyaar leh waa nin lagu shaqaysanayo afka loo gelinayo markaas bay isaga been fureen cali dheere wuxuu u laqimaya isagii isagoo inkiraaya wuxuu habeenkii ka horreeyey yidhi laba habeen ka horreeyey marka wuxuu ku sifoobay calaamatu lmunaafiqi talaata idaa xadada kadaba wa idaa itumina khaana wa idaa khasama fajara taasuu ku sifoobay wuxuu khalqalgeliyey dad odayaalahoo degaanka ah oo annagu aanu jaanis siinay muddo dheer oo aanu ugu diray in dadka halkaa uu ku haysto ay ka furfuraan oo ummadda reer puntland ku soo daraan oo ayan dalkoodii dadkooda dhibaato u geysan oo dilka ay joojiyaan oo ay ka saaraan ayuu khalkhalgeliyey oo wuxuu yidhi innagaa laydin kusoo duwayaa qayb ka mid a oo markaas caadifad qabiil dabca inuu galo taasuna waa shaqayn kari weyd cid qabiil gooni ahi puntland ma jirto dadkao dhan baaba isku qabiila maxaa laga qabiiltamaya haddaad rabto inaad wax sheegatid waxa weyn baa la sheegtaa maxaa wax yaroo hoose iyo jilib ka sheeganaysa adigoo soomaali ah jilibkaaguna puntland yahay maxaa jilib kaleoo ka hooseeya oo kuu tarayaa oo dadaan wax kala garanay ay ku jiraan meel shaqayn ka dhah oo maamul iyo hay-ado dawliga leh sheego oo meel loo raaco leh oo adduunka laga yaqaan oo calan leh oo calankeeda kaa yahay kii guudoo dalka iyo kii dambeeda ma jirto kumana ogin puntland beel beel kale dhul ku qabsatay oo ka haysata ma jirto dadku waa reer guuraa badidiisu magaalo walbana nin walba gurigiisu ku leeyahay iyo boqolaha hadduu ku leeyahay ninkii beerna beertiisa isagaa leh dhul daaqeynkana soomalidu waa wada daaqdaa oo dhan bal iska daa reer puntland xagee qofka meel yeelanayaan beesha meel yeelanay xagee bay joogtaa weligan ma arag nin le halkaan dooxada anaa iska leh hadaaqi kuwaa meelo ayaama dhowd caws ood ootay gobolka nugaal weliba dooxooyinkan iyagana ciidan baan ku kicinay oo oodii baan ka tuurtuurnay geedkii noolaayo weynaana waa gooyeen kii ilaahay soo saaro xooluhu ay daaqi lahaayna way jareen way xirteen waan ka tuuray dadkii iyo xoolihiiba waa duceeyeen haddana way furan yihiin marka nin sheega shan kara meel ma jiro oo isagu wax ilaahay dadka siiyey ka sheegan karaa ma jiro bal iska daa mid kale waxa weeye marka walaalayaal innagu haddaynu nahay ummad dadkooda iyo dalkooda rabta inay noolaato rabta inay jirto rabta horumar rabta inay higsato maamul inuu u jiro rabta way isbedbedelayaan maamulka aniga kuwaa iga horreeyey kuwana way iga dambaynayaan waa tadawurka taayarkaa wareegayo weeye shalay rag baa joogay maanta anaa jooga iyo ragga aniga ila shaqaynaya birrina kuwa kalaa jiraya dhismaha dowladnimadu sidii laga sheekaynaya caawa oo weliba shiikhu sheegaayey waxa weeye wax habeen intuu ku dhasho subaxii orda maaha oo wax walba la helo waxa weeye wax barbaara wuxuuna ku barbaaraa oo beerta uu ka baxa ay tahay waa beerta nabadda iyo wada jirka iyo isu kalsoonida taasaan shacbiga reer puntland ugu yeerayaa iyo inay isdaafacaan hubka wada qaadaan kulligood gabar iyo wiil sakiir iyo kabiir sidii kow iyo sagaashankii iyo labiiyo sagaashankii horena waanu idhi haddana waan ku celinayaa wixii doonaya haddeer bacaawa waan sheegayaa annagu waan naqaanaa inta dembiilayaashaah waa inoo tirsan yihiin waa tiro dadka been habaabisay oo abaabursay dadka buurtaa ku jira iyo dad ku soo biiray oo dhul kale ka soo doolay iyo shisheeye dadka masaakiinta oo beenta loo sheegay oo ku galay oo markii sharciga hadda maanti dhoweyd la baaskareeyey oo xukuumadda iyo golaha baarlamaanku baaskareeyeen oo aa sharciga argixisada lagula dagaalamayo oo aan saxiixay maalin dhoweyd intuusan dhaqan gelin ciddii ka baxaysa waa u furan tahay inay ka baxaan oo iyaga dembi gaara iyo dil gooniya aan lagu helin haddeer ba ha isaga baxeen ha ka carareen nooma qorna nooma xisaabna ma soo qabsanayno waa cafis guud oo aan u jeedinayo intii aan iyada dembi dilah geysan oo aan loo qabsan dil ilo kuwa badan baa la hayaa gacanta lagu hayaa ama maxkamadii ku xakumin ha ka faa'iidaysteen caawa taas xuska sanad guurada labiyo tobnaad ee dowladda puntland waxaan kaloo sheegayaa in haddii arrintaas markay soo dhammaato dadka soo dadka reer puntland oo dhan odayaashiisa iyo ururadiisa bulshadu inay isugu imaan doonaan haddii ilaahay idmo wadatashi ah sidii dalka loo horumarin lahaa oo dardar loo gelin lahaa ciidamada amnigana waxaan u rajaynayaa guul iyo wanaag dadkana waxaan u rajaynayaa in ilaahay qulubtooda isku mid ka dhigo waxaan u tahniyadaynayaa dowladda reer etoobiya iyo dadka kilika soomaaliyeed ee shanaad oo heshiiska ku gaaray inay qoryaha dhigaan oo nabad qaataan oo dhinac ka noqdaan kuwa dullaalatada ah oo gorofta cayreed la wareegaya oo dibadaha dadka dhiiggiisa ku ganacsanaya afmiishaarada ah anu waa ku aqaan qaarkood dibadaha qaarkoodna haddii meelaheenna hataa waa lagu sheegay ayagoo ku dhundhumanaya inagu aynaan ka sooci karin dadka inoo soo qaxay waa laysku dhex jiraay waxaan ugu baaqayaa nabad cid kasta oo doonaysa inay gudaheeda ka heshiiso ama ha ahaato qabaa'il islaayey ama dowladda puntland iyo wixii kaleo wax isku haystaan oo aan ahayn kuwa dembiyada gaarkaa galay ama xiriirka caalamiga ah argagixisadaa ku lug leh inay nabad isugu yimaadaan oo wixii ay isku hayaan meel iska dhigaan waxaa maanta loo fadhiyey magaalada sanca ee waddamada ka tirsan geeska africa iyo yeman shir lagu magacaabo sanc forum sidii argagixisada iyo burcabadeeda meel looga wada mari lahaa iyo dadka tahriibayaasha ah waxaan rajaynayaa shirkaas inuu ka soo baxo natiijo qaaliya annagu nasiib uma helin aan ka qayb gallo waana la rabay inaan tagno laakiin xagga transbortka cirka ayaa ayaa aada iyo aad aynu dhulkaan uga curyaansan yahay waana ka bixi doonaa haddii alla idmo laakiin qoraal baan u diray aanu kaga codsanayno in qadiyadda puntland iyo soomaaliya lagu soo qaado oo dadka u dagaalamaya xaqooda oo argixisada la dagaalamaya taageero siyaasadeed iyo mid afeed iyo mid gacmeedba intaba la siiyo guul baanu rajaynaynaa in waddamada africa oo dhan ay isku raacaan inay soomaaliya ka badbaadiyaan dhibaatada haysata dadka soomaaliyeedna yagaaba isaga filan wiilal xunxuna oo dambiil loo soo dhiibay ha iska wada qabteen carruurtoodana ha kala baxeen meelaha iyagu ay ku urursan yihiin waxaan rajaynayaa oo kale arrintii alakan uu ka hadlaayey garaad cabdullaahi uu ka hadlaayey oo si tafaftiran u sheegay baan sii ayidayaa horena waa uga hadallay maamulka cusub oo somalilan inay xaqa gartaan iyo wada daris derisnimada iyo wada noolaanshaha dadka soomaalida ah oo walaalaha ah oon waxba dhex oolin hadda xagga shacbiga inuusan raacin waddadii maamulkii isaga ka horreeyey ee dadkaas gobolkaas ku nool sool oo ay gacanta ku hayaan gaar ahaan magaalada laascaano iyo tuulooyinka ku dhow ciidamo ka tirsan maamulkaas inay isaga baxaan oo nin walba ikhyaarkiisa loo sii daayo gobolladaasoo ka mida puntland oo aan gorgoro geli karin marna si kastaba a la yidhaaha ilaahay tawfiiqda hayna waafajiyo nabad ilaahay nabadeenna ilaahay haynoo qaweeyo wixii inaga xasadina ku ah ama colina ku ah ilahay hayna ka qabto inagu nina kuma ahayn dalka soomaaliyeedna ilaahay ha ka saaro shiddada dadka soomaaliyeedna ilaahay xasadka iyo caqdiga iyo qabyaaladda iyo waxa xun ilaahay ha ka saaro iyaguna ha isku tashadeen asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu gaashaan baa hadal igu celiyey xafiis ahaanna waa ku dhammayn karnaa laakiin wuxuu jeclaystay inaan meeshaan ka sheego kooxdan baamboog oo calanka salaantiisa bixinaysay ayaan sida fiican oo ay shaqadaa u qabteen iyagoo maanta dhan taagnaa wiig dhan iyo wiyag dhanna hawshaa ku jiray wuxuu iga codsaday min hal darajo in la dalacsiiyo waa dalacsiinaynaa haddii alla idmo